guddoomiyaha degmada bardare ee gobolka baay isaaq xasan ayaa xidhiga ka jaray dhismaha xafiiska iyo howlka shirarka maamulka degmadaasi oo dhismihiisa iska kaashadeen maamulka degmada iyo bulshada ku nool bardare munaasabada xiriga loogu jirayay xafiiska iyo howlka shirarka degmada waxaa ka qeyb galay maamulka gobolka baaykan degmada bardare iyo qaar ka mid a bulshada ku nool degmadaasi isaaq xasan guddoomiyaha degmada bardare ee gobolka baay ayaa ka warbixiyey mashaariicda oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka fuliyey degmada bardaale ee gobolka baay sudnaxan hoolkii oo shacabka reer bardaal dhisadan reer bardaale shacabka walin kumahadnagaana dadaalka iyo garb istaaga iyo isxilqaanka ka dhisadan xarumowgii oo lanka talagelay danti guud sidiisi ogdin bulshada bardaala oo heelan dowladnimada iyo nidaamka iyo kala dambeynta wali dadaal badan ingiliida iyo saldhig waata inu surugno bulshada dhisatay iskoolkaas oo hata simba ogdin oo liqulahayti bulshada degmada bardaala dhisatay jirada dhisatay geekana bulshada iyo maamulka iskaalmaysaan wali dhisadeen hoolkaas hoolkaas oo lanka talagalay in bulshada laka wacyigeliyey laka shira maamulka iyo bulshadaba oo wacyigelinta wali ku qeyb ku haytay culamaa udiinka oo fikradda qaldan wada kusan hoolkaas bulshada reer bardaala dhisadaan iyoo le maadaama is muddo maaragtay gadoob haayay waqtigaan inta roogiya muddo hore bilaaway hatana qabiya lanshaa dhimaatiridayani ani hatana dhimaastiri marka anoo ku helow bulshada reer bardaal marka bulshada muddo koowaad muddo labaad reer bardaala guulaysada lahaa horumar iyo barwaaqo iyo nabad iyo dowladnimo siinka oga maadaama insurantin in wal kasta oo ka maamulhaan lanjahaylee fadayaan wal kasta oo maamul degmada ka amara iyo garab dadka siiyaan taasaan kuma nagaana insha allahu tacaala
xafiiska iyo howlka shirarka maamulka degmada bardaale ee xiriga laga jaray ayaa door muhiima ka qaadan doono dardargelinta howlaha shaqo ee maamulka degmadaasi